halkani waa washington habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edu idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo talaado ah bisha disembar waa kow sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaalyotobanka iyo labayolabaatanka efemyada geeska afrika telefonnada gacanta iyo bogga v o a somaali com idaacadda waxaa idiin daadihinaya aniga oo axmed cali sheekh iyo zahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida mas-uul saroo ka tirsan dowladda kenya oo sheegay inaanan la dhisaynin derbiga kala qaybinaya kenya iyo soomaaliya xuduudka soomaaliya iyo kenya waxaa weeyaan kasoo bilaabo mandheera ilaa ilaama waxaa weeyaan eight hundred kilometers wey marka eight hundred kilometers kala derbi lama wadiyo laakiin waxaan ku tala jeedaa inaad dhisto derbi xubno maaragtay meesha laga soo gelaya maaragtay yani border control
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta soomaalida oo sheegaya in xoogaa horumar ah laga gaaray dhimista cudurka h i v idis iyadoo dadka qaba cudurkan ay sheegayaan in si weyn loo fuquuqo nolosha dadkan aad iyo aad u cariiri u yahay aad iyo aaday u dhibban yihiin maanta haddii dad loo naxariisanayo soomaaliya ku nool ayagaa nabar wan ah sababta wax waaye qofkii ma shaqayn karo qofkii wuxuu u baahan yahay daawo qodobada kale dhegaysan doontaanna waxaa ka mida doodii gaabnayd iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida aqalka cad ee dalkan maraykanka looga aramiyo ayaa talaadada maanta ah waxa uu ku dhawaaqay in uu socdo xilli uu socdo shirka isbeddelka cimilada adduunka ee ka socda magaalada baariis in toddobaatan iyo saddex shirkadood oo maraykan ay ku biireen ballanqaadyada ku aadan taageero loo muujiyay in isbeddel lagu sameeyo cimilada adduunka ahdaafta shirka isbeddelka cimilada ayaa qayb ka ah in la yareeyo tamar badan oo loo isticmaalo boqolkiiba kontonna in la dhimo isticmaalka biyaha oo iyagana boqolkiiba siddeetan la nusqaamiyo iyo sidoo kale boqolkiiba boqol in la iibsado tamar la cusboonaysiin karo sidoo kale talaadada maanta ayaa madaxweynaha dalka faransiiska faransuwa olan waxa uu ku dhawaaqay in faransiisku uu afrika ugu deeqayo laba dhibic hal bilyan afarta sane soo socota si loo meelmariyo ilaha tamarta loona cusboonaysiin karo oo beddel loogu samayn karo kuwa haatan la isticmaalo
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa xusaya maalinta aidiska adduunka oo maanta ku beegan isagoo adkeynaya baahida loo qabo in la ballaariyo dawooyinka ka hortaga in viruska cudurkan uu ku farcamo jirka dadka la nool xanuunkan hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay sheegtay in qiyaastii lix iyo toban milyan oo qof oo ka mid ah soddon iyo toddobada milyan ee qaba viruska h i v ee sababa cudurka aidiska ay iminka isticmaalaan dawooyinka ka hortaga in cudurkan ku fido jirka qofka qaba w h o waxa ay soo xigatay daraasad la sameeyey oo muujinaysa in dadka bilaaba isticmaalka dawooyinka cudurkan marka laga helo jirkooda ay yar tahay fursadda uu qof kale ugu gudbin karo sidoo kalena uu ku noolaan karo nolol ka caafimaad badan tan qofka aan adeegsan taasi darteed ayaa w h o waxa ay ku baaqaysaa in cudurka la iska tijaabiyo islamarkaana dadka is ogaada inay qabaan ay si deg deg ah u bilaabaan dawooyinka adeegsiga dawooyinka noocan ah ayaa w h o waxa ay sheegtay inay ka hortegi karaan kow iyo labaatan milyan oo dhimashooyin cudurkan la xidhiidha ah iyo labaatan iyo siddeed milyan oo qof inay qaadaan cudurkan ka hor sannadda laba kun iyo soddon
kooxda alqaacida ku xiran ee nusra front ayaa waxa ay sii daysay koox ka mida ciidamada lebnaan oo gaaraya lix iyo toban askari kuwaasoo talaadada maanta ah la sii daayay kadib dadaal ay qayb ka ahayd dowladda qatar mintidiinta nusra iyo kooxda isis ayaa waxa ay kooxdan ciidamada ay qabteen iyagoo shan iyo labaatan askari ahaa intii lagu guda jiray bishii agosto sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii markaasi oo uu ka dhacay meel lagu magacaabo arsel oo ah magaalo ku taalla dhinaca waqooyi bari ee lubnaan isku dhexdhex maray ciidamada iyo kooxdaasi mintidiinta ayaa waxa ay dileen ugu yaraan toban ka mida ciidamada lubnaan intii uu socday weerarkaasi iyadoo tiro kalena lagu qabtay goobtaasi dagaalkan ayaa waxa uu ahaa mid ka dhacay markii mintidiintu ay soo buuxdhaafsheen saldhig ay ku lahaayeen ciidamada lebnaan deegaankaasi halkaasoo ay ku hayeen dad suuriyiin oo loo maleynaya inay iyaguna ka mid ahaayeen nusra talaadada maanta ayaa waxaa iswadaarsiga dadkan maxaabiista ay timid markii dowladda qatar ay muddo iyadu ku soo jirtay dhiraandhirinta arrintan mid ka mid a askartaasi oo horey u dhintay ayna dishay kooxda ayaa meydkiisa sidoo kale la socday askarta la keenay toddobaad kadib markii turkiya ay soo riday diyaarad dagaal oo ruushka uu lahaa taasi oo dhalisa xiisad ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama waxa uu iminka ku baaqayaa in la qabuujiyo xiisadda ka dhex taagan labada dal loona midooba dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish obama ayaa sheegay in dunida oo idil ay leedahay hal cadow oo ah kooxda daacish loona baahan yahay in diiradda la saaro halistaas obama ayaa hadlayay kadib wadahadallo ka dhinac dhacay shirka cimilada adduunka ee magaalada baris oo uu talaadada maanta ah la yeeshay dhigiisa dalka turkiga rejeb tayib erdogan madaxweynaha maraykanka waxa uu sheegay in maraykanku uu taageerayo xuquuqda turki ay u leedahay inay difaacdo hawadeeda iyo dhulkeeda islamarkaana uu si buuxda u garab taagan yahay ammaanka iyo madax bannaanida turkiga oo xulufo la ah maraykanka wadahadallada obama iyo erdogan ayaa dhacay toddobaad kadib markii turkigu ay soo rideen diyaarad ruushka uu lahaa oo ay sheegeen inay ku soo xadgudubtay hawada waddankaas raashiya waa ay beenisay eedeymahaasi waxaana ay ku adkaysatay in diyaaradda aysan marnaba ka bixin hawada siiriya
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaa wararkaasi ay idinkaga imaanayeen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda aan ku bilownay munaasabad lagu xusay maalinta h i v idiska ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadaas ayaa waxaa kasoo qeybgalay dad u badan kuwa la nool cudurka ama xanuunka h i v idiska wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo xildhibaano ka qaybgalayaasha munaasabadaasi ayaa waxa ay carabka ku adkeeyeen sida loogu baahan yahay taageerasiinta dadka qaba xanuunkan iyo joojinta takoorka bulshada dhexdeeda ay dadkani ku qabaan wasiirka waraafinta soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ku dadaali doonaan taageerada dadkan iyo joojinta takoorka ah ay kala kulmaan bulshada dhexdeeda xilligan cabdulqaadir maxamuud cabdulle wariyaha iyaga magaalada muqdisho ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray dadkii ka soo qayb galay munaasabadda maalinta h i v aids oo u badnaa dadka la nool xanuunka ayaa sheegay in ay jiraan caqabado bulshada dhexdeeda kaga yimaada dadka qaba xanuunkan sacdiya cabdulaahi cabdisalaan oo ah u qaybsamaha wasaaradda caafimaadka xanuunka h i v aids ayaa sheegtay in takoorka bulsho darteed dadka qaba xanuunka aysan bannaanka isoo dhigin taasi oo xustay in dadkii la filay qiyaas ahaan inay qaataan daawada iyo kuwa hadda diiwaangashanayta mid farqi u dhexeeyo nasteexo waa hooyo london xanuunka h i v muddo ka badan toban sano shantii sane lasoo dhaafo waxay dhasho laba carruur ah waxayna dadkii ka soo qayb gala munaasabadda ka hor sheegtay in carruurteeda aysan qabin xanuunka ay la nooshahay taasi waxay tusaale wanaagsan u tahay ayay tiri dadka qaba xanuunka ee u noolaan karaan si caadi ah oo anigoo ah hooyo xanuunkaa sida lana nool muddo toban sano ka badan shantii sane u dambaysa laba carruur iga dhalisay ilaahayna ii badbaadiyey
nasteexa oo ku hadlaysay dadka qaba xanuunka h i v ayaa iyadoo ilmeynaysa waxay isweydiisay miyaan taageero ka sugnaa dad ajaanib ah ee ku sugan dibadaha mase waxaan taageero ka sugnaa dadkayna soomaaliyeed waxayna su-aashaasi nasteexa ay weydiisay tira wasiira ugu horraysay wasiirka caafimaadka oo munaasabadda ka qaybgelayey hooyooyinkan aabbayaasheen carruurteenna iyo walaalaheeno gabiyo wiilalba leh ma wax meesha laga egbaa inuu gaaladinkaga naxariis waxda dowladda iyo shacabka soomaaliyeed way u taallaa su-aashaas caawa xasan maxamed wasiirka caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in dadka qaba xanuunka aysan daawada wada qaadan taasina ay sii kordhinayso inuu fido xanuunka xilliga dadka hela inay daawada qaataan way yaryihiin way soo korayaan maalinba san san ka dambaysa maalin maalin ka dambaysa dad badanaa banaan ka soo baxayo daawada qaadanaya laakiin marka loo fiiriyo dadka qaba cudurka anslen haway qabaan iyo dadka daawada qaata waxaa u dhexeeya bax weyn waxaa u dhexeeya gaab gaabkaas wuxuu keenayaa inuu dadkii cudurka ku dhici doono sanadada soo socota ay tiradoodii aada u bataan sababtoo ah dadkan isma oga isma baaraan waxaana laga yaabaa inay la dhaqmaan qofaan cudurkii qabin oo isagiina ku dhaco isagiina aan soogeyn saddex siyaabood keliya ayuu cudurka ku yimaadaa galmada
qasab maaha qofka inuu gogashiisa dhaafo adigoo jooga gurigaaga reerkaaga dhaqanaya ayay ku iman kartaa iyo inaad isticmaasho qalabku qofka kale isticmaalay ama cirbada ama dantiis inaad tagto ilkaha bahalka lagu sifaynayo waxa aad isticmaasho qofka loo isticmaalay iyo qaliin dhiig lagugu shubo si kastaba ay ku timaado uu sida ugu galo cudurka iyo hooyada inay u gudbiso cudurka cunugeeda haddaanan las- laga laga shaqayn sidii aysan ugu gudbin lahayn wasiir xaawo ayaa sheegtay in tan koowaad ee wax ka qabashada hadda u baahan ay tahay sidii loo gudbi lahaa takoorka lagu haya bulshadan si ay bannaanka ugu soo baxaan una yimaadaan goobaha caafimaad tan aan isleeyahay waa inaan wax ka qabanaa runtii waxyaabaha een, gaalada waxay tidhahdaan wareba goysanaam qabsanaam waxaa qofka walaalkaa ku dhacdoo kugu dhici karaa haddaad ku caydo qofka walaalkaa cudur ilaahay ku gudbin waxaa laga yaabaa beri ilaahay kaa gooyo inuu kugu dhaco waxa la yidhaahdo stigma and discrimination oo ah takoorka iyo xuquuqda qofta uusan helin runtii at least waxaan isleeyahay taasi wax waa ka qaban karnaa soomaali haddaynu nahay gudoomiyaha dadka london xanuunka h i v oo lagu magacaabo sheekh sayid abbe cali ayaa u sheegay v o a dadkan inaysan haysan wax xanaano ah isla markaanaysan heli karin cunto ay qaataan nolosha dadkan aad iyo aad u cariiri u yahay aad iyo aaday u dhibban yihiin maanta haddii dad loo naxariisanaya soomaali ku nool ayagaa nabar wan ah sababta wax waaye qofkii ma shaqayn karo qofkii wuxuu u baahan yahay daawo daawadii waa u haynaa annaga daawada waa u haynaa laakiin uma hayna raashiin cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho dhinaca kalena iyadoo guud ahaanba maanta dunida dacaladeeda laga xusayo maalinta caalamiga ee cudurka h i v idis ayaa magaalada hargeysa lagu qabtay munaasabad uu ka qayb galay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo la xiriirta maalintan agaasimaha guddiga ay somalilan u xil saartay la dagaalanka iyo xakameynta cudurkan ee solnag brofesor cabdi cali oo wariyaha v o a ee hargeysa cabdi xakiim maxamuud shirwac u warramay ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay hoos u dhigaan heerkii cudurkani somalilan ka marayey
runtii aad baad mahadsanta cabdixakiin iyo v o edaba aad baan idinku mahad celinayaa Eh, runtii eh, xanuunka h f aidisku wadankeena war fiican baan inoo hayaa waxa weeye inuu hoos u dhacay boqolkiiba hal buu ahaa imika wuxuu noqonayaa boqolkiiba zero point six ama boqolkiiba nus oo kaleu noqonaya marka macnaheedu waxa weeyaan markii hore boqolkii qof haddii la baadho dad si nasiiba haddii dad loo baadho meel jooga si nasiiba waxaa laga yaabaa dadkeenna in boqolkii qofba qof laga hela ahayd markii hore imika waxay noqonaysaa hoos u dhacni labadii boqolee qofba qof baa laga yaabaa in laga helo marka waa hoos u dhac Waayo, maxaa keenay een, maxaa dadaal cusub amaba tallaabeyn cusub ee la qaaday keenay in hoos u dhaco amaba een, tiradaas intuu ka yimaado tiradaas oo tilmaantay yimaado eber dhibic lix u yimaado hoos u dhaca waxaan u u nisbayn karaa da- dadaalkiisa runtii eh, ilaahay ka sokow saddex qo- saddex dhinac dhinaca hore waxa weeyaan madaxweynaha oo runtii markii xilka laga magacaabay laba sano iyo dhowr bilood ka hor xafiiskayga igu yimi oo commitment ballanqaad sameeyey inay ka go-an tahay xanuunkan h i v aids-ka inuu wax ka qaban doono ilaahayna uu u suurageliyey ti aan- dadaalkiisa iyo dadaalka iyaga commissionka qaranka oo maxaan ku dhaha howlgalay ayaa arrintaa runtii aan hadda koowaad eh, leh baan odhan lahaa Een, hadda labaad waxaan siin lahaa runtii gobolada gaar ahaan maayarada degmooyinka berbera iyo gebile oo runtii aad noola shaqeeyey maayarka berbera wuxuu nagala shaqeeyey dadka xanuunka nolo- la nool h i v aidska la nool runtiina gacan weyn buu ka geystay eh, ka gebile saasoo kale iyo dhammaan gobolada kale oo dhan iyaga laftoodu aan eh, ka laalaadin inkastoo ay ra- labadaasi hogaaminayaan oo aan si gaara u sheegay maayarka berbere iyo maayarka eh, maayarka gebile runtii dadaalka taas socday cidda saddexaad aan dadaa- aan aan runtii abaalka u hayaa waxa weeyaan arrintan aan garanaysa ku ammaanaya waxa weeye civil society-ga ama ururadan nala shaqeeya sida matalan tala- talawadaag iyo sahan oo kale sahan iyo talawadaag waa ururada ugu waaweyn iyagu nala shaqeeya iyo ururada kale ee nala shaqeeya sida y bir oo kale oo dhalinyarada wacyigelin badan u samaysa oo iskuullada u samaysa iyo guddiyo kalaabiyo u samaysa oo runtii aan h f aids-ka wax badan ku xakamaynay Een, daaweynto kale een, brofessor markaynu ka hadlayno dee dabcan marka laga yimaado een, eh, bulshada inta kale ay fayo een, waxaa jira dadka qaar een, amaba dee bulshada qaybo ka mid oo iyagu een, cudurka saameeya amaba een, hadda la nool Een, daaweyntaasa u helaan waa su-aal aad u wanaagsan oo jeclay dadka inaan la wadaago waxa weeyaan wadanka waxaa laga bixiya dawooyinka afar goobood baa laga bixiyaa dhakhtarka weyne hargeysa dhakhtarka weyne berbera dhakhtarka weyne boorama iyo dhakhtarka weyne burco Een, runtiina dawadu waa bilaash dawadu waa lacag laan weeyaan marka qofku waxaan kula talinayaa in qofku isbaaro horey isu ogaado dabeedna uu dawadaa bilaashka ah u qaato isbaarista lafteeduna waa bilaash waa lacag la-aan iyada lafteedu iyada lafteedu marka dadku taa inay ka faa'iidaystaan ayaa runtii aan dadka ku ku wacyigelinaya dabcan de heerka oo kale marka laga hadlayo een, waxyaabaha muddooyinka hore loo dacli saari jiray waxaa ka mid ah waxaa istigmaa laydhaha amaba dee bulshadii oo fikirkii weli een, ka aaminsan qaldanaa een, bulshadii faquuqaya culays ku haya een, taa laftarkeeda loo loo dacli saari jiray inay saameyn ku leedahay een, fikirkay bulshadu ka qabeen iyo weliba een, baqashada laga baqayay iyo dadkii cudurka la noolaa soo dhaweyntiisuona dadku inta badan aanay samayn jirin iyo taasi mahalkeeda waa maxaad ka qabatay taas runtii faquuqaasi waa mashkilada weyn welina wuu taagan yahay takoorka lagu haya dadka xanuunka la nool dhibaato weyn baa naga haysata ashkatooyin badan baa naga soo gaadhaa guryihii baa laga saaraya oo la leeyahay maxaan ku dhahdaa ka baxa guryada ka kareemayno ee xanuunka h i v ga qabtaan caruurtii baa iskuuladii laga soo eriyaya oo la leeyahay hooyada ama aabahaba xanuunkii qaba runtii taas dhibaatooyin badan baa ka taagan waxa weeyaan taasna waxay u baahan tahay in dadkeena laga jaahir saaro xanuunkan laguma kala qaado een, haddii bedanka leeyahay ma garanaysaa een, laguma kala qaado een, maxaan ku dhahdaa iyadoo oo guri la wada galo iyadoo cunto la wada cuno iyadoo meel la wada seexdo waxaa laguma kala qaado xanuunkan marka inay dadkeena arrintan ka wacyigelin u baahannahay
kaasina waxa uu ahaa brofesor cabdi cali oo ah guddiga somalilan u xil saartay la dagaalanka iyo xakaminta cudurka h i v aids solnag oo u warramayay wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
sidii aad ku maqasheen idaacaddeenni galabnimo dowladda kenya ayaa waxa ay sheegtay inay guulo ka gaartay inay fashiliso weerarada ururka al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya madaxa amniga ee dalkaasi ambasadar maxamuud cali saalax ayaa v o e da u sheegay in muddadii uu xilka hayay uu dhacay oo keliya hal weerara balse waxa uu ka digay in xilligan roobabka ay al-shabaab isku dayeyso inay maleeshiya u dirto gudaha dalka kenya qaybtii labaad ee waraysigan oo haaruun macruuf uu la yeeshay ambasadar maxamuud cali saalax ayaa wuxuu uga warramayaa sida al-shabaab ay ugu suurto gasho inay galaan tuulooyinka ay dadka ku nool yihiin oo ka tirsan dalka kenya
tuulooyinka kullisoota horta waxay ku yaalaan xuduudka soomaaliya maxaa yeelay waxay u jiraan saddex kilomitr in lama iyo iyo lix shan kilomitr u jiraan marka waa laisku geli karaa maxaa yeelay meeshii moogta dhulka waa dhul iska banaan oo iska furan soomaalidana waa lama kala garanayo maxaa yeelay kii soomaaliya kii kenya lama kala garanayaba nin nin waxaa kasoo xoolo dhaqata xoolaha sporta meesha iska soo geli xag iyo xaggaba marka waa laga yaabaa inay soo galgalaan laakiin wax hadda saas dhibaato weyn hadda hadda oo ma laha soo geysana ma laha wax dhaqmin zaaida ma jira lakin anaga ma rabnaba niman burcad ee wadanka wadankan isu gala ma rabnaba kenya ma dhisaysaa arrinta ku saabsan derbi may dhisaysaa oo al-shabaab iyo dadka soo galaya ka hor istaaga arrintan derbiga waa lagu wereeray rasmi ahaan ma u sheegaysaa dadka soomaalida derbigaas in la dhisayo iyo inaan la dhisayn horta arrintaasi waa arrin waxaa weeyaan wax ani alisa ma garanay maxaa derbiga moogtahay ma dhisi rabo derbi dhisa derbiga derbi sideed boqol oo kilomitir derbiga wax ku dhisi kara ma laha maxaa yeelay xuduudka soomaaliya iyo kenya waxaa weeyaan toddoba waxaa weeyaan ilaa iyo kasoo bilaabo mandheera ilaa iyo laama waxaa weeyaan eight hundred kilometers marka eight hundred kilometer ma dhisi kara derbi loo jeedo laakiin waxaan ku samayjinaa inaad dhisto xubno maaragtay meesha laga soo gelaya maaragtay yani border control waxaa laa jira oo yani xagga yani maaragtay xagga soomaaliya iyo kenya oo kale meesha maaragtay lasoo marhayo gawaaridan dadka ku badan amiskeeda meeshaas ilaa iyo maaragtay shan kilomitr waa laga yaabaa meeshaas waxaa weeya jirta control waxaa weeyaan shacabkii movement iyo deegaanka iyo xooga maad control maxaa maxaa maxaa yeelay hadda haddii meesha iska furnaato xagga burcad oo masaaska la shaqeeynaya hada waayi mama jira yani xuduud dhisa ilaa iyo eight hundred kilomitr n aan ku weydiiya marka waxaa jirta warbixin ay dhowaan qortay hay-adda xasaradaha adduunka faallootae la yidhaahdo i c g international crisis group waxay sheegaysaa weli al-shabaab inay awood u leedahay inay dad ka qorato waqooyi bari kenya in weli ay jiraan colaad u dhaxaysa beeraha beelaha gacanta culus ee ciidamada amniga waxyaabahaas weli inay al-shabaab ka faa'iidaysanayso dadna ay ka qoranayso gobolka ma socotaa al-shabaab inay weli dad ka qoranayso waqooyi bari kenya horaan ay ku qaban jireen maxaa yeelay horaan dhulka isu jiray dhalinyaro fara badan oo soomaali ah oo kenya oo shaqalaan baa isu jiray oo waa laga yaaba beriga hore lakin hadda hadda waan dadku ay fahmeen asbaab inay macnaha ay laheen inay dhibaateeya dowladda burkinayaan inay waqooyi beri ay dhib ugeysanayaan waa la ogaaday marka dhalinyarada waa la hadalnay culamadii waa la hadashay odayaashii waa la hadlahayo marka hadda sidii hore ma aha laga yaaba midka qarsoon yahan waa laga yaaba lakin hadda hadda banaanbax oo yani yani hadda arkaya ma jiro maxaa yeele dadka way fahmeen shabaabka inuu macno macno u laheen maxay xagga soomaaliya dagaal baa lagu hayaa xaggana dagaal baan ku haynaa goormay ahayd xilligii ugu badnaa ee dadka ay ka qoran jireen gobolka goormay ahayd hadda iyo xilligaasee isku barbardhigi lahayd أنا هو الآن موجود أنا هو الآن مشيت في الحياة أنا ودك موجود وأنا- أنا ودك تصير بركاها سعودي عربية ودك أنا موجود أنا هذا بعدين مركي يبدأ في قرى شهادة بسينا من صور من صور في سعودي كي مالي وأنا مشيت أجل أنت أنا أنا مالي نحن ضرب الجزاء واحد في عمل بصير ملها أنا جاب منكم ولا جاب حتى أن كو أن أن أقبل وحن سبب أن جاني ولا جاب لكن سيدي هو ذكي أقبل جريمة waa gartay n waxaa kaloo amni darrada gobolku ay gobolka ka cayrisay dad fara badan oo shaqaalihii dowladda sida macalimiintii iyo dadkii kale ee shaqaalihii kale madaniga ahaa arintaasi weli may socotaa ma istaagtay shaqaalihii ma soo laabteen shaqaalihii hadda waxay arkeen wadankii oo nabad kusoo noqday ee hadda ee gudaha hadda lix bilood way arkeen markaas way soo noqon hayaan badi way soo noqdeen ee wixii kaloo hadda tagay gudaha way soo wada noqon hayaan hataa jaamacaddii la xiray oo gaalisa university waan furi doonaa dhawaan insha allahu tacala waan furaynaa koolejii kulligeed waa la wada furay oo hadda tacliin sudan nagu socotaa shaqaalihii caafimaadka ku shaqeeya kulli way soo laabteen macalimiintii iskuulaha hoose iyo kuwa dhexda kulli way soo wada noqdeen marka hadda eh, wixii ganacsi asubi jiray way soo wada laabteen marka hadda si fiican buu arrimaha u fiican yihiin and, eh, insha allahu tacaala meesha lagu gaaro january february meesha lagu gaaro waqtiga kaga gama
madaxa amniga ee gobolka waqooyi bari kenya ambasador maxamuud cali saalax oo v o eda u waramayey dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in waraysigan oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggeena internetka ee v o a somali com magaalada hargeysa waxaa maalintii labaad ku xidhan laba wariye oo ka tirsan warbaahinta somalilan kuwaasi oo shalay xabsiga loo taxaabay kadib markii ay bilaabeen soo saarista wargees cusub oo lagu magacaabo hubsad kaasi oo xera- xeraalinta somalilan ay ku sheegtay inuu dad kale u diiwaan gashnaa sidoo kalena ururka suxufiyiinta somalilan ayaa iyaguna ku doodaya in maadaama aan labadan wariye aysan hay-ad garsoor dacwadooda qaadin aanay garanaynin sabab loo xiro wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa xarigga labadan wariye waxa uu ka waraystay cabdilaahi waa maxamuud cabdi jaamac oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan iyo xeraalalaha guud ee somalilan xasan maxamed aadan waxaana hadalka ku hormaraya gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan
runtii mowqafkaygu soljaan mar walba wuu cad yahay anaa waxaan ka soo horjeedna in la xidho een, suxufiyiinta Een, laakiin in een, loo maro een, dee sifo sharciya runtii een, horena garsoorku een, arrintaa wuu uga hadlay wuxuu yidhi waa in ilaa iyo dacwad dembi lagu helo suxufiga runtii een, dee aan la xidhi karin waxaad moodaa marka een, xeraantu ayaa kiiskan dee samaysay iminka Een, sababta u samaysana runtii waxa weeyaan een, mihnad saxaafadeed oo ay labadaa wariye furteen runtii oo ay ka iibsadeen dee mulkiilo hore oo lahaa runtii een, xeerka saxaafadda ama dee dastuurka soomaaliya wuxuu damaanad qaaday in muwaadiniintu ay furan karaan dee mihnad saxaafadeed laakiin de nidaam baa jira iyo hannaan sharciya loo raaco ma mareen oo ma hubsateen arrinkaas in sharcigii iyo qawaaniinta waddanka iyo waliba sidii loo furanayay inay u mareen runtii waxaa ka horeysa een, inay u mareen een, xukuumadda iyo hay-adaheeda dee arrintaa u xilsaaran waxaad moodaa caqabada inay ku yihiin muwaadiniintu inay furan karto dee mihnad saxaafadeed dastuurka iyo sharciguna runtii een, wuu damaanad qaaday waxay taasi keentay marka in dadkii muwaadiniinta ah ay dib u baadhbaadhaan oo boodhka uga tumaan in meherado hore u jira runtii dee ay ka iibsadeen ama isku hibeeyaan dadkii lahaa iyo dee dadkaa doonaya runtii iyada lafteedu waxay u baahan tahay in procedureka sida aad sheegtay la maro Een, arrintaa lafteeda een, caqabad baad moodaa inay ka taagan tahay inamadu een, sidaan xogta ku hayo een, ama qoraal rasmiga ku hayo xeraalinta way tegeen si ay arrintaa ugu diiwaan geliso maadaama uu sharcigu dhigayo mihnad saxaafadeed oo jirtay haddii la bedelayo ama haddii la kordhinayo runtii in dee xeraalinta dee laga diiwaan geliyo oo mas-uuliyadda ciddii hore lahayd lagala wareego marka oo ay xeraalinta ama xukuumaddu dee ku daba taagnaato ama kula xisaabtanto qofka markaa dee la wareegaya hadda ma hadda ma mareen iyagu nidaamkaas simkaa tilmaamaysa adugu baad carabaabaysa ma mareen Een, waxaan ku haynaa qoraal ah in de ay geeyeen een, xeraanta laakiin may dhammaystirin qoraalkaas oo xeraalintu si rasmiya runtii ugumaysoo een, diiwaan gelin een, labadaa wariye marka anagu kuma taageerayna de wariyaashu inay qalad sameeyaan laakiin wax la dhammayn karayo oo xalkeeda iyo barosijerkeeda la dhammaystiri karayo in suxufiyiin loo xidho iyo in suxufiyiin lagu tahdiido runtii een, ma qabno xeraalintana waanu kala hadalay een, garsoorkana waanu kala hadalay xeraalinta een, waxay u gudbisay dacwad eh, garsoorka ilaa haddana dacwaddii lama hayo markaa sabab loo xidha maadaama de garsoor aanu dee dacwaddaasi qaadin ma garanin waa hagaaga dhegeystayaal geysta kalena waxaan la joognaa een, xeerlaaliyaha guud ee somalilan xasan maxamed aadan een, xeerlaali haddaan ku weydiiyo een, laba saxafiyo ka tirsan warbaahinta somalilan ayaa maalinta labaad magaalada hargeysa ku xidhan een, maxay tahay sababto een, xerigoodaas bismi llahi raxmaan raxiim xadhigoogaasi wuxuu la xidhiidhaa waxay soo saareen jiriirad la yidhaahdo hubsad oo aan iyaga u diiwaan gashanayn oo u diiwaangashanayd dad kale oo xag- xafiiska xeerlaanta kaga diiwaangashanayd laakiinse xeerlandia waxaa la tilmaamayaa in n labadan wariye ay wargeyskaasi qoladii hore u diiwaangashatay ay kala wareegeen islamarkaana ay dib iyo n hay-adaha sharciga ay uga sharciyaysteen islamarkaana hanaan sharciga ay ula- ugala wareegeen haddana mulkiyadooda ay iyagu lahaayeen n taasi ma jirto miya n inay kala wareegeen oo nootaaya iyo sharci haysteen ma jirto hadda si gaban kugu sheega ma jirto waxa weeye lanala- kala wareejino kama dhacdo muxuu ahaa miidiyaha oo lagu kala wareejiso maaha businesska caadiga ee dukaanee dee ee sharaable lala kala wareegaya maaha waxa weeyaan waa waa profession waa mihnad cid baa la siiyey authorizationkaasi uu sharcigu siiyey processkeygana soo martay hadday doonayaan iyagu mid kale ay furan karaan laakiin taasi waxa weeyaan dadka u diiwaangashanaana maaha iyagana maaha way xeerlaali n labadii saxafi waa xidhayeen oo maalintii labaad bay xidhayeen n hay-adaha sharciga ma la horgeeyey n islamarkaana nidaamka sharciga ma la marinaya nimankan horaal horta digni loo siiyey inaanay soo saarin jariiradaasi oo ay eh, sheeganayeen eh, muxuu ahaa howlahaasi marka iyagoo la- awalba la- la- laga joojiyey oo madcadaha loo laga wargeliyo c i d ay raadinayso unbay halka xafiiska yimaadeen xafiiskana waxay la yimaadeen tahdiid iyagoo le waan furanaynaa oo waxaa xaq baan u leenahay taasina waxa weeyaan daba wax sharciga violate garaynaysa waana tret loo geysanayo eh, garsoorkanba tahdiid waxaana weeyaan inuu ballan qaadayo inuu si sharci la- darra inuu xaq ku samaysto marka tallaabadii nagaga habbooneyd ayaanu qaadnay waxaanu horgeynay maxkamadda forty eight hours sida afartan state saacado sharcigu dhigayo waanu horgeynay waana- waana u rumaangaraysanyihin maxkamadda marka maanta la horgeeyey maxkamadda maanta la horgeeyey hadda rumaan baa dib loogu celiyo ay ugu- ay ugu noqdeen eh, dhinaca inta baarista soo dhammaystirayaan muxuu ahaa eh, hay-adda baaristu ee c i d wa- waxaa lagu haynaya xabsiga waxaanay sugayaan waxaanay wajahayaan garso eh, cadaalad dhaba oo maxkamadda la horgeeyay n waxaa inta badan laga cawdaa in aanay jirin n ama aan la ogolayn in la diiwaan gashado n jariirada cusub islamarkaana dee sharcigiyada ogolya haddana aan dadkii la ogolayn taasina ay keenayso in boorka laga jafto n hay-ado hore oo diiwaan gashanaa oo hadda xidhmay n iyada taasi maana caqabad bulshada hortaagan oo dee n culays ku ahayn horta hadday tirarkii buuxiyaan cidna looma diido Een, siyaasadda lagu bixiyo bahasha Een, nin iska soo kacayna ma yidhaahdo muxuu ahaa ii diiwaangeliya waxa weeye waa qualification adigaagan wareysanaya qualificationkaaga weeye waa mihnadaadii saxaafadaadii waa waxaad ku shaqaysanaysa xirfadda ku shaqaysanayso dadoo dhan maaha wax dadoo dhan ba loo furi karo wuxuu xidhaya for example xeerka saxaafadda wuxuu dhigaya in uu haysto dibloma saxaafadeed inuu muxuu ahaa een, hadduuna taasi haysana wax u dhigma oo shahaado dugsiga sare oo la qiimeeyey inuu muddo kusoo jiray saxaafadda oo etigiskii iyo iyo iyo iyo iyo iyo curintii saxaafadda inuu leeyahay marka t- tiirarkaas baa laga eegaa annaga wax dhammaystiran oo la leeyahay qofkaas waa eligible ama wuu ku habboon yahay ayaa ayaa yimaadaa cid walbana layskama siiso marka taas maaha ba- dacwe inta hargeysa maanta kasoo baxday jaraa'ida ha la qiimeeyo tiradooda ha la sheego inta inta inta inta inta tv ka furan ha la sheego
kaasi waxa uu ahaa professor cabdi cali oo wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ugu waramaya halkaasi
waa tahay dhegeystayaal markana dhinaciisa ugaanta waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee axmed naaji iyo heestii
hey
gaarida baarida haween gaarida baarida haween geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gubur dhigtaa dambaatii la qaadan jiray buurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu dablamay gabdhihii waxay leeyihiin allaa gabdhihii waxay leeyihiin raggii gododlay noqdeen allaa raggii gododlay noqdeen iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahaneen gabdhee shimbir bay tuntaan guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu ballamay
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o eda oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington waxaa weli lagu guda jira labadii toddobaad ee caalamku u asteeyey ololaha la dagaalanka faquuqa ku salaysan jinsiga iyada oo la sheegayo in meelo ka mid ah dunida saddexaad haweenka lagula kaco tacadiyo noocan oo kale ah tacadiyo badan ayaa iyaguna loo geystaa haweenka dunida waxaana tani ay tahay mid sii kordhaysa warbixinta arrintan ku saabsan waxaa inoo hayaa wariyahayaga cumar xasan
waa tahay wararkii caalamka haddaan dib ugu noqonno aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa talaadada maanta waxa uu ku dhawaaqay in iyadoo uu socdo shirka isbeddelka cimilada adduunka ee ka socda magaalada baris in toddobaatan iyo saddex shirkadood oo maraykana ay ku biirayaan ballanqaadyada ku aadan taageero loo muujiyo in isbeddel lagu sameeyo cimilada dunida ahdaafta shirka isbeddelka cimilada ayaa waxa uu qayb ka yahay in la yareeyo tamarta badan ee loo isticmaalo dunida boqolkiiba konton isticmaalka biyaha iyo oo aan raada halkaasi isticmaalka biyaha oo iyana siddeetan boqolkiiba la nusqaaminayo iyo boqolkiiba boqol oo la sheegay in iibsiga tamarta la cusboonaysiiyo toddobaad kadib markii turkigu uu soo riday diyaarad dagaal oo ruushka uu lahaa taasi oo dhalisay xiisad ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama waxa uu iminka ku baaqayaa in la qabuujiyo xiisadda ka dhex taagan labadan dal loona midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish madaxweynaha maraykanka oo maanta la kulmay dhigiisa dalka turkiga rajeb tayib erdogan waxa uu sheegay in maraykanka uu taageerayo xuquuqda turkigu u leeyahay inuu difaaco hawada dalkaas iyo xuduudihiisa
kooxda jabhatul nusra waa nusra front ee iyadu ka jirta bariga dhexe ee alqaacida ku xiran ayaa waxa ay sii daysay koox ka mid a ciidamada lubnaan oo gaaraya lix iyo toban askari talaadada maanta ah kadib markii ay arrinkaasi dhexdhexaadin ka noqotay dowladda gadar mintidiinta nusra iyo kooxda isis ayaa waxa ay kooxdu qabatay qabteen ugu yaraan shan iyo labaatan askari intii lagu guda jiro bishii agosto sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii markaasoo uu ka dhacay weerar dagaal arsal meel lagu magacaabo oo ku taala dhinaca waqooyi bari ee lebnaan kuna dhow xuduudda mintidiinta ayaa waxa ay dileen ugu yaraan toban ka mid a ciidamada lebnaan intii uu socday weerarkaasi iyadoo tiro kalena ay ku qabteen goobtaasi ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa xusaya maalinta aidiska adduunka oo maanta ku beegan isagoo adkeynaya baahida loo qabo in la ballaariyo dawooyinka ka hortaga in viruska cudurkan uu ku farcamo jirka dadka la nool xanuunkan hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay sheegtay in qiyaastii lix iyo toban milyan oo qof oo ka mid ah toddoba iyo soddonka milyan ee qaba viruska h i v ee sababa cudurka idiska ay iminka isticmaalaan dawooyinka ka hortaga in cudurka ku fido jirka qofka qaba
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan v o a washington dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda habeenimo sidii aad ku maqasheen idaacaddeenii galabnimo dowladda kenya ayaa waxa ay sheegtay raalli ahaada dhegaystayaal waynu usoo noqonaynaa warkaasi intaasi haddaynu kaga gudubno waxaa weli lagu guda jiraa labadii toddobaad ee caalamku ugu talagalay loona asteeyey ololaha la dagaalanka fuquuqa cudurka h i v idiska iyadoo la sheegay in meelo ka mida dunida saddexdii saddexdii haween ahba mid lagula kaco nooc ka mid ah tacadiga tacadiyo badan ayaa iyaguna loo geystaa haweenka dunida soo koraya ha ahaadaan kuwa ku sugan waddankooda ama kuwa muhaajiriinta ama qaxootiga ah warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha v o eda cumar xasan waa xilli loo astaameeyey xuska shan iyo toban guurada ka hortaga iyo dabargoynta xadgudubyada kala duwan ee ku salaysan jinsiga ee ka dhanka xaquuqaha haweenka iyo gabdhaha caalamka sidaas darteedna xafiiska u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa waxa uu soo saaray warbixin cusub oo ku saabsan xadgudubyada loo geysta haweenka iyo gabdhaha waxaanu warbixintiisa ku xusay muddo dheer nabadgelya darradii ka jirtay dalka soomaaliya awgeed in haween badan loo geystay tacadiyo kala duwan waxaannu tusaale ahaanu soo qaatay in sannadkan gudihiisa oo keliya intii u dhaxaysa bishii janawari ilaa iyo bishii juun ee lasoo dhaafay ee sannadkan in la faraxumeeyey haween soomaaliyeed oo ay tiradoodu ku dhowdahay siddeed boqol oo qof waxaanay qaramada midoobay arrintaasi ku tilmaamtay in xadgudubyada lagu hayo haweenka ay marayaan meel ba'an dhinaca kalena midooda yurub oo warbixin ka soo saaray xadgudubyada iyo tacadiyada ku salaysan jinsiga ayaa sheegay inuu u qoondeeyey sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka lacag dhan siddeed iyo labaatan malyan oo geni taas oo lagaga shaqaynayo ka hortagga iyo cidhibtirka tacadiyada kala duwan ee ka dhanka ah xaquuqaha haweenka iyo gabdhaha waxaanu midooda yurub caddeeyey in uu diyaarsaday qorshe cusub oo uu ku howlgalayo muddada u dhaxaysa labada kun iyo lix iyo tobanka ilaa iyo labada kun iyo labaatanka oo ah muddo shan sano ah haddaba maadaama ay haweenka soomaaliyeed ka mid yihiin haweenka tacadiyada loo geysto ayaa waxaan waraysi arrintaasi ku saabsan kala yeeshay saddex haween ah oo ka kala shaqeeya hay-adaha ka hortagga xadgudubyada kala duwan ee ka dhanka xaquuqaha haweenka iyo gabdhaha ee soomaaliyeed waxaanay kala joogaan magaalada muqdisho hargeysa iyo jabuuti haddii aan ku horreeyo magaalada hargeysa waxaan waraystay aamine xaaji maxamuud oo ku magac dheer aamine milgo oo ah guddoomiyaha dalladda nafis oo ah dallad ay ku bahoobeen ugu yaraan labaatan hay-adood oo ka shaqeeya ka hortagga tacadiyada gaar ahaana ka hortagga gudniinka gabdhaha oo ka howlgala gobollada somalilan waxaan weydiiyey waxa uu yahay tacadigu waxaanay ku jawaabtay tacadiyada iminka aanay dadku dareensanayn dumarka dhibka haysata waa kan dhaqaalihiina iminka dumarka ay qayb laxaadle ka qaateen labadii culaysba qofkii dumar ahayd way haystaa iyada oo quudkii reerka ku noolaan lahaa marka duruufa yimaadaan ay soo shaqaynayso salaadii kala hayso iyada oo hawshii aan looga turayn waxaad arkaysaa niman badan oo gurigii joogo dhalinyaro oo cid walba leh oo iska hurdaya oo culayskii haweenkii uun dhakada ka fuulay marka waa tacadiyada iminka qarsoonay dadku aanu tacadi moodin laakiin dadka u warhayuunbaa u warhaya iyo dadkay taabatay waa tacadiyada ugu xunxun weeye taladii haddii aad xaqa ulahayd ee wax walba il talo marka laleeyey talada waa la wadaagaya waa la wadaleeya wax kuu diidayaana ma jiraan diina kuu diidi mayso laakiin dhaqankiibaa dumarka ka reebay taaqudheedu waa xaqeediiyo meel lagaga dhacay oo waa tacadi haddii aan jabuuti u gudbo guddoomiyaha xeerka qoyska ee ururka qaran ee haweenka reer jabuuti saxarle xasan ayaan weydiiyey haweenka reer jabuuti tacadiyada ay ka cawdaan inta badan kuwa ugu horreeya waxa ay yihiin dhibaatooyinka ka haysta maradeeda waxay yihiin waa mardinka waxaan ay ka cabtaan oo kale dhibaatada ka haysata maxay ahayd qoyska siiba ah iyo maxay ahayd dhibaatooyinka kale ku saabsan madaxa afartaa shay badi uguga cabtaan kuligii qofka dhibaatada ku dhacdo waan soo dhaweynaa waana la sheekaysanaa markaabaan u sheegnaa xeerkeedii iyo xaquuqdeedii ay leedahay waana u telinaa markaa dambe meesha de haddii ay tahay dhaktar dhaktar ban hortadeenaa ku hayna haddii ay tahay maxanaden booliiska ama maxkamada loo telinayna baan u telinaa magaalada muqdisho markaanu u gudubno aamine xaaji cilmi oo ah guddoomiyaha haaya-adda badbaadinta haweenka iyo gabdhaha soomaaliyeed ee marka magaceeda lasoo gaabiye loo yaqaano s s w c ayaa waxaan weydiiyey waxa uu yahay gudniinku gudniinku waxa weye wax ideological ah dadku waxay aamineen weeye oo soomaalida culturally usoo dhex gashay dhaqan ahaan waa wax aan meelna reebin oo baadiyaha fog iyo muddo badanna la isticmaalay intii dadku jiray soomaaliya intay jirtay gudniinku waa jiray marka waxa maalin iyo labo iyo ay ku hari karaan ma ahan dadaal badan baa la sameeyey dagaal badan baa la sameeyey hadda waxaad moodaa in dadkii ay soo fahmayaan namburka iska yaraado laakiin waa lasoo fahmayaa wax maalin kaliya la hor istaagi kara maahan isagu dadka dhiiggiisa iyo jirkiisa iyo jiilashiisu la socdaa qofba wax buu aaminsan yahay inay diintaa la aaminsan yahay inay maxay ta- aan la dhaafi karin baa la aaminsan yahay gabadhaba inaysan xalaal ahayn baa la aaminsan yahay gabadha waxaa la- waxyaalaha looga dhaqmo meelaha fogfog waxaa laleeyahay ma la biliseeyey dadka ma lagu soo dara nacam xalaal ma noqotay ma la xalaaleeyey marka wax qofka bini- bini aadan oo ilaahay abuuray oo korkiisa ilaahay korka bini aadamka nijaaso kuma abuurin xaaraanna kuma abuurin marka waxaas ideology kale bay maskaxdii dadka u qabsatay marka waxay u baahan tahay dagaal badan oo lagu soo tirtiro ruudkooda in la siibay u baahan tahay iskama sahlana aan ku noqdo magaalada jabuuti mar kale waxa aan saxarle xasan weydiiyey haweenka jabuuti miyay ka cabsadaan in ay idiin soo sheegaan haddii lagu tacadiyo idinkuse ma uga faa'iidaysaan sharciga markii ugu horreysay dadku way i cacaysan jireen bay ahayd macal waqtigii sanadba sanadkii be daakalagu sii andhaafnaba dadku way soo bedelayn oo dumaradu way jirti jireen ee awalkii hore way cacsan jireen oo way aaminsi jireen imika aaminslaantu ma jirto dhibaata xilli islaanta haysay gaariga sos meesheeda isibadaysuga nolosha saasoo deelkeeda marka haddii aan dhibaatada hadda waxaan ku hagaajin karanana waan hagaajinaa haddii kalena anakana waxaana waan isasay baxnaa dhinaca xeerka aan geynaa hadday noqoto dhinaca marka waxay jiriyeen horta hawlo badan waa laga qabtay oo waan ka kaga dagaalamay hadday tahay dhinaca xeerka qoyski oo way jiraan dadku badi imika lama qiimo yimaadino dhinaca bay u batay dhinacii dagaal maxay ahayd dhibaatada dumrada ugu dilayena waa imika way soo naaqismato sanadba sanadkii kasii dambeeya iyuu maxay keer naaqismayaan talabaad waxaa la teginaa maxkamadda oo ka horta boqolkiiba boqol maxkamadda waa lasoo taagaa talabaad ee maxkamadda lagu soo taago waxaa israa jirdisa xiga dumarka taas lagu sameeyo taasina waa qanaayo maxkamaddan toos taasbaa loo gaayo xaggaa baa looga kala xaliyaa hargeysa iyo mar kale waxa aan weydiiyey aamina milgo waxa looga baahan yahay bulshada waxaanay iyada oo la hadlaysa bulshada kala duwan ee soomaaliya tidhi sida tan u malayn maayo maanta qofna inuu odhanayo inta halkaas soo taago way banaantay in qof bini aadmi ah lagu tacadiyo oo qof dumar ah oo maxay haytay oo hooye ah oo inanka walaashiisa haddii ay dee inaga dhab tahay aynu dad muslima nahay wax allaale iyo waxay diinteenna inaga fogaysay si dhab ahaan aan uga fogaani dhinaca kalena aamine xaaji cilmi ayaan u soo bandhigay su-aashii ugu dambaysay oo ah mid la xidhiidha gudniinka iyo sidii loo dabargoyn lahaa haweenka soomaaliyeed horta markay gudniinka timaado waxa wax gudaa waa hooyooyinka waxa la gudayaana waa gabdhaha hooyooyinka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa gabdhaha ka daaye ka daaye diin maahan sharci ma ahan waa dhibaato waa mushkulad buu keenaya ka daayaan dhihi lahaa Eh, gabdhahana waxaan dhihi lahaa hayeelinina in korkiina la jarjaray iska diida hawooyinka haddana waxaan dhihi lahaa gabdhihiina waxbarashada u dira gabdhahana waxaan dhihi lahaa waxbarta adduunkuna saasaan dhihi lahaa soomaalida hay-adaha kale oo adduunkana waxaan dhihi lahaa soomaaliya waxay u baahan tahay in sharcigeeda loo xoojiyo sharcigahana loo xoojiyo sharciga ha la dhiso booliska ha naloo tayeeyo maxkamadaha ha naloo sameeyo ha la gaarsiiyo meel biilaha inta lasoo qabto dembigiisa lagu qaadi karo wax uu ka baqayo ha la tuso waxaan kaloo dhihi lahaa gudniinka dad baa ku shaqaysta oo meherad ka dhigtay dadkaas ha laga bedelo meherado kale ha loo abuuro dumarka oo midida sidata oo mididan inay ku shaqaysato ragta waxay u baahan tahay in wax loo abuuro haddaba tacadiyada kala duwan ee haysta haweenka soomaaliyeed ayaa ah kuwo gaamuray oo qarniyo soo jiray waxaana jirta siyaabo kala duwan oo ay u muuqdaan xadgudubyada lagu hayo haweenka haddaba waa halkee halka ay sartu ka qudhuntay maxaase xaqiiq ahaan hortaagan in si wadajir ah loo dabargooyo ama loo cidhibtiro tacadiyada kala duwan ee ka dhanka ah xaquuqaha haweenka iyo gabdhaha soomaaliyeed waa su'aal u baahan in dhinacyo badan laga falanqeeyo oo loo helo jawaab waafa warbixintaasi ku salaysan la dagaalanka faquuqa ku salaysan xagga jinsiga oo uu nala socodsiinayo noona diyaariyey wariyahayaga cumar xasan intaasi aynu kaga gudubno
waa idaacad cusub oo ay bilowda v o a oo maalin walba soo gasha kowda iyo barka duhurnimo wakhtiga bariga afrika ilaa iyo labada duhurnimo oo talow maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusubi wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow ismaaciilow waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan ciyaarihiina ma ku jiraan yaanan ilaawina sugaantii iyana kaba marna idaacadda cusub ayaa soo gelaysa kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo maalin walba wakhtiga geeska afrika waxaad naga dhagaysan kartaan mawjadaha mitirban iyo afhimyada v o a ee geeska afrika dhallinyarada maanta dhallinyarada maanta
waa tahay dhegeystayaal v o a washington ayaanu weli idinkala soo hadlaynaa markanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee dalka soomaaliya oo ka qayb galaya tartanno kala gedisan oo caalamiya iyo kuwo kale oo gobollo ahba ay dhibaatooyinna dhinaca guuldarooyin la soo kulmayeen iyadoo tii ugu dambaysana ahayd tartankii sikafa senior challenge card ee magaalada adisaba lagu soo gebagabeeyey oo xulka kubadda cagta dalka soomaaliya ay ka qayb qaateen hase yeeshee aan wax guulahi ama barbardhac xitaa soo gelin haddaba si aan arrimahaasi wax badan ugu ogaano ayaa xubintan dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya cabdilaahi bashiir nuur quatro oo ah xubin ka tirsan naadiga kubadda cagta dekadaha islamar ahaantaasina dhowr ciyaartooy ku leh xulka kubadda cagta dalka soomaaliya waxa uu cabdilaahi bashiir nuur iyo kooxdiisa dekadaha ay ka mid yihiin guddiga doortay xiriirka kubadda cagta dalka soomaaliya ee madaxda ka ah xulka qaranka dalka soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanaya caydiid cabdiraxmaan aadan oo ah weriye ka tirsan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho islamar ahaantaasina wax ka qora arrimaha sboortiga ahna tifatiraha mareegta ka faallota ciyaaraha ee qalinka ciyaaraha dotcom caydiid cabdiraxmaan ayaan ugu horreyn weydiiyey bal guuldarooyinkan soo lalaabtay ee xulka kubadda cagta dalka soomaaliya waxa uu salka ku hayo waxaana uu ku jawaabay hadda ka hor aniga waxaan raacay xulka qaranka soomaaliya oo ciyaar ku ciyaaraya dalka kenya ciyaartooydii xulka qaranka soomaaliya bareejo ayay galeen eber iyo ebera iyadoo lugtii hore ay kusoo dhammaatay saddex gool iyo goolo jabuuti lagu lagu ciyaaray markaas xulka qaranku wuxuu ubix wuxuu u baxayay masar waatii ciyaartooydu ay masar ku gooyeen marka waxay ciyaartooydii maalintii aan soo laabanay oo nairobi aan kusoo laabanay waxay yidhahdeen maadaama aan badinay oon faraxsannahay meeqa meeqa nala siin doonaa oo bucket money ah ciyaartooydii waxay yidhahdeen adiga soo ma aadan badin soo kenya ma reebin haddii boqol iyo konton dollar ka badan lagu siiyo waa saas kuwana waxay yidhahdeen lix boqol aa nala siin doonaa waxay noqotay in ciyaartooydii boqol boqol iyo konton dollar la siiyo markii tanzania ay lix iyo eber uga badaysay xilligaas xilli yar ka horna lix lix boqol oo dollaraa la siiyey waa tahay waxaan siinayaa cabdilaahi bashiir nuur quatro arrintan uu caydiid ka dhawaajiyey maxay kula tahay horta jamaal waa ku salaamayaa saaxiibka caydiid waa salaamaya soomaalidu way jiraa mala dimbile dilbil cadaab le caydiid waxu kahadlaayo waa malo horta marka aan tan ugu dambaysa markaan soo qaado cayaartooy dhahaayo lacag hallaysiiyo horta waddani maba ahaba waxa la difaacayo waa calanka soomaaliya calanka markuu meel tago cayaaryahankan meeluu tagaa waxay ogalaysaa siifigiisa maalintaasoo wax soo qabtaa le laakiin cayaartooy dhaha baciidin cayaartooyaa dhahaya yidhi lix boqolaan lalasiyaha kuwa wuxuu leeyihi boqol lalasiyaha horta cayaartooy lacag ka hadlaya iyadoo qaranka la difaacayo cayaartooy ma taas taasaasaa ugu jooda tan labaad xiriirka ciidid miduu ku eedayahayo ma jirto xiriirka waa xiriir soomaaliyeed maanta kuwa halka maanta dhisan xiriir ka wanaagsan oo dhismi lahay ama dhisnaa jiray ma jiro sababto waxay qabteen aad daliilkaaga garoonkii staadiyo banaadir waa say ka dhigeen waa aragtay v i v d waa hadda waa dhiseen horyaaladii waa isbedeleen garoonkii cows roog garoonkan kale oo jaamacadda waa dhameeyeen oo waa gabagabow xataa waxay ku hamiye waayaan naadiyadii hore sida horseedoo kale dekadoo kale waxooloo kale garoonkii madbacadoo kale kii malishiibiyo kii batroolka kii joy inay looga dhigaan ayagay xiriirka ay dhigaan go-aankaasay wataan xiriirka marka maanta soomaaliya waa socod garab ilgu markau dhasho hore kama ordo hore kama arrimiyo hore kama guursado horo caruur kama dhalo marka maanta soomaaliya waa socod garab xiriirka in laga dhaafo dacaayadda ayaarayaqabaku kuwatar aad baad umahadsan tahay haya caydiid marka xulka qaranka soomaaliya waa macalin u dhashay dalka uganda waxa uu qaataa kun iyo shan boqol oo dollar ku-xigeenkiisu waxa uu qaataa kun dollar hotel globalaa la dejiyey in ka badan toban ciyaarood aan u malaynayaa in qaranka soomaaliya ay dibadda geeyeen iska dhaaf guul ay gaaraan xataa xulka qaranka soomaaliya hal gool ma uusan soo dhalin hadda u dambeysay saddexdii kulan oo soomaaliya ciyaartay saddexdiiba waa laga badiyey sagaal goola laga dheliyay iyaguna hal gool ma dhalin waa maxay sababta loo diidan yahay macalin farayare iyo macalin geela oo ku shaqaynayay oo aan ognahay inaysan mushaar la-aan ay ku shaqaynayeen wadaniyada ay ahaayeen guulo waaweyn soo gaaray kenya ka soo badiyey tanzania ka soo badiyey etoobiya ka soo badiyey waa maxay sababta xulka qaranka soomaaliya loogu diidan yahay waa maxay macalinka ugandhayska loo wado oo loo Waata.
siiyo lacagta intaas leeg bashiir aan ku celinaya cabdulaahi bashiir quatro En, haddaan marka su-aasha aan si kale kugu dhigo maxaad is leedahay marka ciyaartooydani en, dhibaatada guuldarooyinkan salka wuu ku haya horta kubadda cagta waxaa loo dhiilo dhan ah waxaa ah inaad guulaysato in lagaa guulaysto inaad barbardhac gasho haye
guuldarro waa imaanaysaa waxaan ku dhahay soomaaliya maanta waa xoog yar oo hadda dhashay oo weli kaabid fiican haysan oo hal qof lagu sii diiyey hal qof markaan ku dhahay micnuhu xiriirka soomaaliya kubadda cagtaa lagu sii diiyey dalku isma wada raacsano canshuurihii meel badan oo laga qaada ma jiro dalkan wuxuu ku dhismaa iyo isboortiga canshuuraha dalka gudihiisa laga qaaday ku dhismaan maa inay gacan banaanka ka timaado dalka ma dhisto marka soomaaliya maanta xiriirku waa waa keligiis xiriirku waa dadaalowaa cuug maanta dhashayna hore kama arrimiyaan ku dhaha horena kama socdo horena kama guursado horena kama wax kama dhalo marka janis hal la siiyo janiskaas oo loo sugayo sababtoo ah janisku amaana maanta shalayka u ciyaarayeen garoonka markuu waxaa iska ahay en arrimaduu ahay ama lagu dheelaya jaamacada maanta ma ciyaaraya kubaddooda cagta saddexdii saddexdii ciyaar waa fiirsanay Eed- eed- eed eed- maha midda kale macalimiinta qaranka uu ka hadlay farayare macallin weyn waaye saaxiibkay waa xushmad iyo qadrina u haya waa nin walaalkee waa nin soomaaliya macalinkeena sidoo kale laakiin xiriirka xiriirka doorashada waxaa iskale xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta macalinka hadda ay keeneen asaa u madax banaan cunugaan lama dhan kooxyadan waa soo qabo asaa loo dhiiba asaa taraabuuraha fadhiista asaa qorta adiga markaa saas ku dhahayo xod ogaala nahay waxaan ahaa member ka tirsan naadiyada dalka ka tirsan nahay midda kale aniga waxaan soo maray xogeeyaha naadiga dekadaan soo maray xod ogaala nahay xilligii hore way saaciid maanta xilligii horema waa ka gudubna maanta quatro waad mahadsan tahay gebagabadii aan soo gaarnay daqiiqad ayaan rabaa inaan caydiid siiyo adigana kugu soo laabana daqiiqad oo ah hal su-aalaan idin weydiinaya marka maxaa is leedihiin hadda dhibaatadan haysata waa lagu soo gebagabayn karayaa en, ciyaartooyda matasha qaranka soomaaliya oo aynu ognahay in dhibaatooyin guuldarooyin badan oo isxixiga ay la kulmeen En, daqiiqad caydiid adigoo kusoo koobaya arrintaas En, waad mahadsantaha jamaal aniga fikirkayga en, eh, isboortiga waa ku dhex jiraa waana qoraa en, haddii aad website-kayga qalinka ciyaaraha booqatidna waad ku arki kartaa inta badan waxyaabaha aan qoro waxa ay yihiin horumarinta isboortiga dalka soomaaliya iyo sidii dhibaatooyinka loogu gudbi lahaa En, fikirkayga aniga waxay ila tahay in macalinka ajnabiga ah shaqada laga joojiyo macalinka macalimiinta soomaalida ah oo macalin farayare iyo macalin geela ay ka mid yihiin loo dhiibo loo Waa tahay.
madax baneeyo garoomada ay tagaan gobollada ay tagaan tasiilaad la siiyo loo madax baneeyo ciyaartooyda xulka qaranka soomaaliya masalaysa in ay iyagu soo xushaan ee laga daayo hebel kooxdaydu u dheelaayo ku dar hebel koox ii codaysayu ku- eh, u Waa dheelaayo tahay.
ku dar in laga daayo Waad aniga mahadsan- taasaan aaminsanahay xulka qaranka soomaaliya Waad mahadsan- sidaas ayuu ku hormari karaa waa tahay waad mahadsantahay caydiid Eh, waxaan siinaya quatro Eh, daqiiqad adigoo kusoo koobaya waxaa loo gudbi karaa bahda saxaafadda in ay ka dhayso xiriirka soomaaliyeed propagandada macalinka ay u magacaabaan cid kasta ou raba ha ahaado soomaali ha noqdo ha noqdo ajnabi in faraha looga qaado loogu sino xiriirka sidau faraha u qaaday macalinka inuuna ciyaartooyda isaga laga fargelin ou soo xusho saxaafadda bahda saxaafadda waxaan rabnaa inay ku taageeraan xiriirka soomaaliya kubadda cagta guulo waa imahayaan maanta soomaaliya waa socod barad horaa u sheegay haddana ku sheega ha loogu sino xiriirku iyo macalinka ay doortaan bahduna ha ku taageerto saxaafadda markaas guul waa imaahaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdilaahi bashiir nuur quatro oo ah xubin ka tirsan naadiga kubadda xagta dekedaha iyo caydiid cabdiraxmaan aadan oo ah tifatiraha mareegta qalinka ciyaaraha dotcom ahna weli ka tirsan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho oo xubinta doodda gaaban ee kala qayb qaadanayay xubintii doodda gaabanna waa naga intaa
jamaal axmed cusmaan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dooda gaabanna isaga ayaa nala socodsiinaya haatanna waxa aad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa ee hibanuura iyo heeskii leexo
ninna kolla macnaayo laba naf qaybsile talo geed kulaashe adiga islumiyo isu loogay cadowgoo libintaadi siiye waadigan seliite leexadu ku sidatee xad ballaan cuskanaye adiga saliite leexad ku sidatee xadballaan cuskanaye libaanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii libaanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii walaac adduunyadu labadii walaala midba maalin ladayo ruuxii u liilgalay lama loola dherego lugooyaba ma geyste waadiganse laabtiyo lugaha isla waaye meel sare lalmanaye waadiganse laabtiyo lugaha isla waaye meel sare lalmanaye libaanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii libaanteeda duunyada ruxna laasan maaye maxaa luray naftaadii anigaba lafiyo jidh waa kii laasten liqii waaye oonte adigaa liscaanoodiyo laas xareediyo laydhiyo hadhdiide waadigan sidii liig laasimay ugaadhee waaqlada u leexdee liibaanteeda adduunyada ruuxna laasan maaye maxaa luray laftaada allah waxa heesaha qaarkood markaad dhegaysato soo wax badan oo cibro qaadashaa ma laha aad iyo aad waa heesaha soomaalida badankood xikmad ayay ku dhisan yihiin hibanuura ayay ahayd oo heestii leexa ay noo qaadisay zahraye waa tahay guud ahaanna idaacaddii ayaan intaasi axmed cali sheekhow ku soo gabagabaynaynaa waa axmed cali sheekh iyo anigu asaar cabdi axmed mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horreysa laasan maaye